إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka madaxdiisii guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa duqan culus ku bartilmaameedsaday xerada xalane ee magaalada muqdisho oo ah taliska ugu weyn ee shisheeyaha soo duulay hub maamulka puntland kusii jeeday oo laga keenay etoobiya ayaa ku sigtay in la furto si la mid ah sidii cabudwaaq loogu furtay hub ay etoobiya usoo dhiibtay dowladda federaalka waxaa dalka koonfur afrika lagu rasaaseeyey haween soomaaliyeed dowladda turkiga ayaa sheegtay in si gooni ah ula kulmi doonto dowladda federaalk iyo etoobiya si xal loogu gaaro khilaafka labada dhinac warbixin la daabacay ayaa lagu eegay dagaalka ay dowladda federaalka kula jirto xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoo lagu soo bandhigay qodobo waaweyn oo muujinaya in xarakada mujaahidiinta al-shabaab aan la loodin karin wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa isbitaal guud ka hirgelisay degmada rabdhuure waxaa isa soo taraya dhulboobka ay la kulmayaan dadka ku dhaqan magaalada muqdisho iyo duleedkeeda dagaal khasaare dhaliyey ayaa mar kale gobolka amxaara ku dhex maray ciidamada etoobiya iyo maleeshiyaadka faano آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa maalin jimco ah taariikhdan ay ku beegan tahay labaatanka bishii sagaalaad labada kun afar iyo labaatan kusoo dhowaada warkii oo dhan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa duqeyn culus ku bartilmaameedsaday xerada xalane ee magaalada muqdisho oo ah taliska ugu weyn shisheeyaha soo duulay cabdalla mukhtaar ayaa ka waramaya ciidamada jugta culus ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay waxay madaafiic xoogan ku garaaceen xerada xalane oo ah taliska ugu weyn ay degan yihiin shisheeyaha kusoo duulay soomaaliya kuna yaalaan safaaradaha reer galbeedka duqaymaha ayaa gudaha ugu dhacay xerada xalane waxaana dabkii xalay ka kacay xerada uu soo gaaray ilaa saaka waxaa la rumaysan yahay inuu jiro khasaare kala duwan oo ka dhashay duqaynta walow aynaan weli helin xog rasmi ah dhanka kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala dhulka n f d ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya ayaa fuliyey weerar lagu beegsaday ciidamo kenyaati ah kolonyo ciidamo kenyaan ah oo ka baxay magaalada wargaduuda kuna sii jeeday degmada ceelqaalow ee gobolka mandheera ayaa waxaa lala eegtay qarax culus gaari mutabiish ah ayuu qarax u haleelay waxaana jira waxyeelo isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo ka dhashay qaraxan dhinaca kale habeenkii xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay weerar ku qaadeen fariisimayaasha haanta dheer iyo mukayga ee degmada afgooye ay ku leeyihiin ciidamada dowladda federaalka hub maamulka puntland kusii jeeday oo laga keenay etoobiya ayaa ku sigtay in la furto si la mid ah sidii cabudwaaq loogu furtay hub ay etoobiya usoo dhiibtay dowladda federaalka tafaasiil ku aadan warkaasi muxsin xasan ayaa soo jeedinaya gawaari xamuul ah islamarkaana nooca ciidanka lagu daabula ah oo ay ku rarnaayeen hub iyo rasaas laga soo raray dowladda xabashida ah ee ethoobiya kuna sii wajahnaa maamulka la magacbaxay puntland ayaa la kulmay iskudayo dhowr ah oo ay dadka deegaanka ku doonayeen in ay ku furtaan hubkii ay gawaaridaasi wadeen hubkan oo sida la sheegay ay soo dhiibtay dowladda ethoobiya lahaanshiyihiisana ay ku sumtaneed puntland ayaa ku dhowaaday in la bililiqaysto sidii kii caabudwaaq oo kale xilli uu marayay qaar ka mid ah deegaanada dhaca dhulka soomaali galbeed ee ay xabashidu gumaysato inkastoo hubkan aan la furan dadka deegaankana ay waxa ugu suurageli waayeen sidii ay iyagu qorshaysteen haddana waxaa ka qayb qaatay in uu badbaado iyadoo lagu baraarugay goor dambe dadka deegaankana aysan markii hore wax xog ah ka haynin gawaarida iyo agabkii ay wadeen isku daygii ugu horreeyey ee lagu doonayay in lagu furto hubkan ayaa ka dhacay degmada bookh ee gobolka soomaali galbeed maleeshiyaad kuwa deegaanka ah ayaa istusay in ay hubka furtaan ayna ka faa'iidaystaan fursad ay iyagu marla arag u qaateen weerar ayayna ku ekeeyeen gaadiidkii hubka waday iyo ciidan la socday hase ahaatee kumayn guulaysan inay furtaan ciidamo ilaalo ahaa oo sheedda kala socday dhaqdhaqaaqa gawaarida ayaa goobta soo gaaray magaalada bookh ayaana isku beddeshay goob dagaal oo ay rasaas aan dhimasho geysan laga maqlaayey maamulka la baxay puntland oo maqlaayay weerarka lagu soo qaaday gaadiidka hubka waday ayaa ciidan gurmad ah soo diray kuwaasi oo aroornimadkii saakay la wareegay hubka oo xalay oo dhan go'doon ku jiray si kastaba ha ahaatee dhowaan ayay ahayd sidan oo kale hub ka yimaaday ethoobiya in lagu furtay magaalada caabudwaaq kaasi oo ilaahay hadda ku jira gacanta dadkii furtay waxaa dalka koonfur afrika lagu rasaaseeyey haween soomaaliyeed haween soomaaliyeed ayaa rasaas la hubiyey kuwaasoo ku sugan dalka koonfur afrika habeenkii xalay kooxa burcad koonfur afrikaan ah ayaa waxa ay degmada filibi ay hoostagta magaalada copton ee dalka koonfur afrika waxa ay ku rasaaseeyeen haween soomaali ah haweenka ayaa xilliga la rasaaseynayey waxay ku dhex jireen gaari yiilay afaafka hore xarun ganacsi oo ay ku leeyihiin dalka koonfur afrika mid ka mid ah haweenka ku jira gaariga oo dhaawac soo gaaray rasaasta ay fureen burcadda koonfur afrikaanka taas ayaana ugu dambeyn la dhigay isbitaal ku yaala magaalada dowladda turkiga ayaa sheegtay in si gooni ah ula kulmi doonto dowladda federaalka etoobiya si xal loogu gaaro khilaafka labada dhinac cabdalla mukhtaar ayaa ka waramaya iyadoo horey ugu fashilantay laba kulan oo ay garwadeen ka ahayd kuna doonaysay inay ku dhexdhexaadiso etoobiya iyo dowladda federaalka waxay dowladda turkigu sheegtay in mar kale ay isku dayi doonto inay qaado tallaabo xal loogu raadinayo khilaafka labada dhinac wasiirka arrimaha dibadda turkiga hakan fidan ayaa maalintii shalay oo khamiis ahayd waxa uu shaaca ka qaaday in dowladiisu wado qorshe ay si gaar ah ugula kulmayso dhinacyada etoobiya iyo dowladda federaalka kulankaas oo gogol xaar u noqonaya mid labada dhinac ay si foolkafool ah iskugu hor imaanayaan dowladda turkiga ayaa horey waxay u martigelisay laba kulan oo ay iskugu yimaadeen wasiirada arrimaha dibadda etoobiya iyo dowladda federaalka laakiin kuma guuleysan in wax heshiis ah uu kasoo baxo kulamadaas wareega saddexaad oo loo madalnaa talaadadii lasoo dhaafay ayay dowladda turkigu ku dhawaaqday in dib loo dhigay hakan fidan oo ah wasiirka arrimaha dibadda turkiga ayaa isagoo la hadlaya wakaalada wararka ee anadol wuxuu sheegay inuu ku rajo weyn yahay in dhinacyadu gaaraan heshiis buuxa maadaama buu yidhi ay jirto isku soo dhowaasho la xiriirta arrimaha la ysku hayo isagoo aan bixin tafaasiil intan ka badan wuxuu intaa ku daray inay jirto duruus ay ka faa'iidaysteen labadii wareeg ee hore ayna ku rajo wen yihiin wareegga saddexaad inuu noqdo mid dhinacyada ay si foolkafool ah u wada fadhiistaan heshiisna u gaaraan dowladda turkiga oo iyaduba boob ku haysa khayraadka soomaaliya ayaa u xusul duubaysa sidii etoobiya loogu sharciyeyn lahaa boobka badda soomaaliya waxaana khubaradu tilmaamayaan inay u badan tahay in dowladda federaalka ay ugu dambeyn etoobiya siiso badda maadaama horraanba aanay diidaneen in etoobiya qayb laga siiyo badda soomaaliya waxaa khilaafka keenayna uu ahaa keliya in etoobiya ay la macaamileen muuse biixi warbixin la daabacay ayaa lagu eegay dagaalka ay dowladda federaalka kula jirto xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoo lagu soo bandhigay qodobo waaweyn oo muujinaya in xarakada mujaahidiinta al-shabaab aan la loodin karin warbixintaasi maxamed daahir ayaa soo gudbinaya warbixin ay daabacday shabakadda aljaziira ayaa looga hadlay asbaabaha keenay in dowladda federaalka iyo kuwa taageerada la garab taagan ay ku fashilmaan ka takhalusida xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ku dhowaad labaatan sano halgan jihaadi ah ka wada dalka soomaaliya warbixinta oo ah mid dheer islamarkaana taabanaysa dhinacyo kala duwan ayaa daaha ka rogaysa asbaabo dhowr ah oo isbiirsaday kuwaas oo horseeday in dowladda federaalka ay ku fashilanto inay ka adkaato xarakada mujaahidiinta al-shabaab marka loo eego xaaladaha cakiran ee dalka ka jira al-shabaab waxa ay u muuqataa inay tahay mid ka mid ah halisyada ugu waaweyn ee ku horgudban dowladda soomaaliya kooxdan oo la aas-aasay bartamihii tobankii sane ee ugu horreeyey qarnigan ayaana ku guulaysatay inay dhabar aday ku wajahdo isbahaysyadii joogtada ahaa ay samaynayeen dowladihii soo maray soomaaliya iyo xulufadooda kuwaas oo lagu doonayay in lagu tirtiro islamarkaana laga takhalluso al-shabaab ayay leedahay warbixinta ay daabacday shabakadda aljaziira tani ayaa warbixintu tilmaamaysaa inay keentay su'aalo dhowr ah oo ku aadan waxa sababay fashilka dowladda federaalka ah marka laga hadlayo dagaalka ay kula jirto xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo dhibaatooyinka kale ee ka haysta xagga arrimaha bulshada dhaqaalaha iyo gudaha mu'asasaadkeeda kuwaas oo ay sheegtay inay fursad siinayso xarakada al-shabaab oo ay ku tilmaamtay inaysan halis ku ahayn dowladda federaalka oo keliya balse ay tahdiid ku hayso dowladaha mandiqadda mid ka mid a asbaabaha keena in dowladda federaalka iyo xulafadeeda ay ka adkaan weyso xarakada al-shabaab ayuu warbixintu ku tilmaamaysaa habaacsanaanta haysata dowladda uu hogaamiyo xasan sheekh taas oo ay xustay in wixii ka dambeeya burburkii dowladdii maxamed siyaad bare ay xukuumadihii soo maray soomaaliya ku guuldaraysteen inay baabi'iyaan raadadkii ka dhashay burburkaasi oo ay ugu horayso dagaal beeleedyada weli ka holcaya qaybo ka mid a dalka intii u dhexaysay sannadihii labada kun sideedii ilaa iyo labada kun iyo afar iyo labaatankii ayay warbixintu tibaaxaysaa in dowladaha qaar ee dunida ay kobac samaynayaan halka kuwa kalena ay hoobanayaan marka loo eego dowladda federaalkana ay tahay midda ugu martabada hoosaysa dowladahaasi oo aysan jirin horumar la taaban karo oo ay ku tallaabsatay sidaasi darteedna ay ku noqotay dowlad dabacsan oo ku fashilantay inay gudato howlaheeda aasaasiga ah oo ay ugu horayso sugidda amniga ah iyo maaraynta ilaha dhaqaalaha ee dalka habacsanaanta ay warbixintu ku sifaysay dowladda federaalka ayay sheegtay in meelaha ay ka muuqato islamarkaana ka mid ah asbaabaha keena in laga adkaan waayo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay tahay qadiyadda la xiriirta amniga kaas oo ay gebi ahaanba ku fashilantay dowladda uu madaxda ka yahay xasan sheekh haddii ay ahaan lahayd ka hortagga weerarada al-shabaab iyo sugidda ammaanka gobaha ay ka taliso dowladda federaalka mid ka mid a madaahirta muujinaysa dacfiga haysta waaxda amniga iyo tan militariga ee dowladda federaalka ayay warbixinta ay daabacday shabakadda aljaziira u badinaysaa inay tahay ku tiirsanaantooda dowladaha shisheeye gaar ahaan kuwa afrikaanta kuwaas oo tan iyo sanadkii labada kun toddobadii howlgalo kala duwan kaga dhawaaqay soomaaliya si ay dowladdan u gaarsiiyaan isku filnaasho xagga amniga ah taas oo ilaa iyo hadda wax guul ah aysan ka gaarin sannadihii lasoo dhaafay dowladda federaalka oo kaashanaysa dowladaha isbahaysiga ah oo ay ugu horayso turkiga ah ayaa isku dayday dadaallo ay ku doonaysay inay ku xaqiijiso amniga goobaha ay ka taliso balse warbixintan ayaa xustay in dhammaan dadaalladaasi aysan waxba soo kordhin lana imaan natiijada la filayay iyo wax u dhow toona xukuumadda muqdishona aysan weli ka maarmin ciidamada shisheeye oo suga amnigeeda dad kala socda xaaladda soomaaliya ayaa qaba in weli aan la gaarin marxalad ay dowladda federaalka nafteeda ku tiirsanaato hadalkan ayaana ah mid ay horay sidaan oo kale u sheegtay hay-adda xasradda caalamiga ah waxaana warbixin bishii julaay ee lasoo dhaafay lagu daabacay website lagu magacaabo the african east oo ka faalooda arrimaha bariga afrika oo soo xiganaya hay-addan ay ku tiri waxay u muuqataa in dowladda federaalka ay ugu yaraan u baahan tahay labada sane ay soo socota taageerada ciidamada shisheeye si looga fogaado inay timaado xaalad amni oo halis ah asaadka musuq maasuqa iyo wax isdabamarinta ayay sidoo kale warbixintan tibaaxaysa ah inay ka mid yihiin asbaabaha keenay liidnaanta dowladda federaalka ah iyo inay ka adkaan weyso xarakada al-shabaab mu'asasaadka kala duwan ee xukuumadda fadhigeedu yahay muqdisho ayaa waxaa ku faafay wax isdabamarinta ah taas oo ay marar badan ka dhawaajisay hay-adda transparency international ee ka faalloota arrimaha musuq maasuqa tobankii sano ee lasoo dhaafay ayayna dowladdan kaalmaha ugu horeeya kaga jirtay dowladaha ugu musuq maasuqa badan dunida iyadoo soo xiganaysa taqriir ay baahise xarunta waxaa loogu yeeray la dagaalanka argixisada ee taabacsan jaamacadda westibon ee maraykanka ayuu warbixintu tilmaamaysaa in uu aad u sareeyo heerka musuqmaasuqa ka dhex jira taliska militariga ee dowladda federaalka taasna ay ka mid tahay arrimaha horseeday in uu hoos u dhaco macnawiyaadka ciidanka xilli marar badan ay isla hay-addan baahisay warbixinno tibaaxaya in hubka iyo saadka loogu talagalay ciidamada lagu kala iibsado suuqyada magaalada muqdisho inkastoo ay warbixintu sheegayso in xarakada mujaahidiinta al-shabaab tan iyo sanadkii labada kun lixdii ilaa labada kun iyo saddex iyo labaatankii ay la kulantay culaysyo kala duwan haddana waxa ay tilmaamaysaa in al-shabaab ay tahay koox awood u leh inay ka hortagto culaysyada islamarkaana dib u soo labakaclayso ayna sii wado halista amni ee aan ku koobnayn dowladda federaalka balse heer caalami ah baaritaano jawaab loogu raadinayay su-aasha ah sidee ayay al-shabaab ugu suurta gashay inay sidaasi samayso ayuu bara reer galbeed ah sidoo kalena ah qabiir ka faalooda arrimaha xarakaadka islaamiga ah ee geeska afrika oo lagu magacaabo stig charles hanson sheegaya inay jiraan dhowr arrimood oo sabab u noqday sumuudka iyo dhabar adeega xarakada mujaahidiinta al-shabaab mid ka mid a arrimahaas ayuu ku sheegay in xarakada al-shabaab ay soo jiidatay qabaa'ilka soomaalida macaamiil wanaagsanna ay la yeelatay hoggaanka qabaa'ilka taas oo u soo jiiday sumcad wanaagsan iyo in amni ku soo dabaasho deegaanada ay ka taliso xuquuqda dadkana la ilaaliyo iyadoo la adeegsanayo maxaakiimta islaamiga ah shareecada islaamkana lala tiigsado cid weliba oo xadgudub samaysa isfidinta xarakada al-shabaab iyo sida ay ugu xoogan tahay qaar ka mid a gobollada dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ayaa warbixintu sheegaysaa inay ka mid tahay asbaabaha hor istaagay in la wiiqo awoodda al-shabaab waxay warbixintu sheegtay in deegaanadaas ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka dhigtay kuwo amni ah islamarkaana ay ku tababarto ciidamo cusub oo ka qayb qaata halganka ka dhanka ah shisheeyaha dalka ku soo duulay kana soo qorshayso howlgallada iyo dadaalada xagga wacyiga ah nidaamkaas oo ay ku sifaysay mid dowladnimo ayayna ku tilmaamtay inuu qayb ka yahay arrimaha aanan marnaba suurtagal ka dhigaynin in laga adkaado xarakada al-shabaab labadii sane ee lasoo dhaafay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka hortagtay isku dayo lagu doonaya in awooddeeda lagu wiiqo tan iyo wixii xilligaasi ka dambeeyeyna waxa isa soo tarayay warbixinada iyo daraasaadka laga qorayo awooddeeda iyo sida ay uga hortagtay duulaanada iyaga ka dhanka ah kuwaas oo dhammaantooda ka midaysan ah in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay sii xoogaysanayso marba marka ka dambeeya wilaayadii islaamiga ah ee bakool ayaa isbitaal guud ka hirgelisay degmada rabdhuure mubaarag cumar ayaa faahfaahinaya munaasabadan oo ahayd misi hersara loo soo agaasimay islamarkaana lagu dahfuridiyey isbitaal cusub ayaa ka dhacday degmada rabdhuure ee wilaayada islaamiga ah bakool isbitaalkan cusub laga furay degmada rabdhuure ayaa hirgelisay wilaayada islaamiga ah bakool munaasabadan lagu dahfuriyey isbedelka ayaa waxaa ka soo qayb galay nuqabada beesha hadam iyo waxgaradka degmada iyo mas-uuliyiinta wilaayada ugu horeyn mid ka mid a dhaqaatiirta lagu dahfuriyey isbedelka ayaa ka warbixiyey shaqada uu qaban doono isbedelka een tan kale isbitaalka un roogn isbitaalyaw may gobadaas leen wal furi wal galabey wal aragahay isbitaalka maylu kufulada bulshada kufuladaas isbitaalka maylu kufuladay haddii ilaahay er qiib may liya bukaan sood leeraw qiibti lamaad may beliya isbitaalkan liya bukaan jiif iib leeraw qofko shiba may baralays nagaday belensiiwa leeraw nagaday la jiifyaw qofko dhaawa garaawa islan la jiifyaw qiibo bukaan jiif leeraaley daawada lisii fadina diyaarkeeta tan saddexaad may liya shaybaara ley shaybaar baahidii infekshinadii iyo ley qiib shaybaar ee ley nambar sidu may kale ley isbitaalkan qiib oo dhalmada ley qalab shaytaala balaangalan tababare daawadii le- la haytay balaamayta dhalaas la haytay leta yaley qiibta shanaad may ley isbitaalkan qiib emergency leraw sariir laka jiifyaw le qalabka laka tolofadi le dhiig joojinti le may kale leya qiibta lihaad farmashi yaley sida koley qofka inta galay aragay farmashi daawo lay hata lagama maarmaan haaye isbitaal wiin balanin langabahay ban hayna qaar ka mid a waxgaradka degmada rabdhuure iyo odayaasha beesha hadam ayaa soo dhoweeyey isbedelkan laga hirgeliyey degmada rabdhuure bismillaahi horta maylan geeka walayaha eed iyada farhad weyn iyo angamna marka koowaad walayaha dhawaayana maana walaayada gobolka marka lamaad malaaqyada wali kale eedahan ka dhawaayna maylan dhakhaatiirtii oo macnaha isbitaalkan han diyaar garowti oo shaqo ku qabata farhadaas yoona tay odayaalka iyo dheergaratadii dhammaantiyo wala inta iska kooy eed han dhawaayan taas taasu tan kale waa eed eed farhad weyn eed moojohayn un maadaama walaayadahan indiyaaradi meelo horaan kal mc adlin kasaay laakiin hata isbitaal nagati wal kasto lin baahanahay diyaarka iin eeda farhad weyn ata ilaahi subxaana watacaala ka mahadsan bacdallaahi khaasatan hooba mahadda ilaahay un hakutam harakatu shabaab mujaahidiin awgeeka baahada umutan walwelbiyeeda manaha dadaal ayaa muuj iyo kortkaraanshaha inaya geliida bulshadan qiiboja shaldugun oo manaha arrintaasan qunti bacdallaahi intaas ayaa an mahnagaana haddii un ena nuqabadii reer bakool marka ilaahi subxaana watacaala ka mahadsan degmadii rabdhuura iyo oo walaayadii gobolkeena roogda waana farxad iyoonay barnaamijyadeen eedan lanka faraxsanyi yaa may jartee harun caafimaad in lagu furi aragaasan amsiyaska daawada ka jarta bulshada ku faa'iidaysata lafadaw i deegaanka manaha salamka ku faa'iidaysata lafadaw barnaamijyadaasi oo dhanba walha diyaari diyaarintaasay kama hasanyin unuun ha dhowaayaan fahmi oonay farxadaya ha ka dhowaayaan haddii gaar ahaan un ena nuqaabadii reer hadam ena wasalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatu ugu dambeyn waxaa xafladda soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ee bakool sheekh cuthmaan abu cabdiraxmaan isagoona bulshada ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan fursaddan bismillaah jazaakum allahu khayra jazaa awalan dhammaan dadka ha ku qiib galaan odayaalkii nuqabadii waasidii culammadii ganacsatadii dhammaan xafladun ha ku qiib galaan oo furitaanka hayti isbitaalka degmada rabdhuur laku furi oo iftitaaxa unan fadhiin xafladii furitaanka hayti unan fadhiina ha ku qiib galaan may balana jazaakum allahu khayran intaas kadib walaalayaal een maadaama waqtiga eedan koobanyi awalan ee, may ku horama faday insha allahu tacaala magaaladun rabdhuure ama degmada rabdhuure runtii waa degmo qadiimi ah oo marka may xuduudna lataa kilinka shanaad dhulka maana etoobiya hoogno ka haysata Ee, waa degmo ballaarno een, xuduud higta waaye waxyaabaha insha allahu tacaala in badan wilaayada ka taamasay oo laka fikiraayey ee, may hayta insha allahu tacaala in aasaasiyaadka waxyaabaha aasaasiyaadka nolol la eesada caafimaadka waxbarashada biyaha wali lamida insha allahu tacaala in eedlanku dadaalo taasna kole insha allahu tacaala walbadan nololku guulaysidii walna insha allahu qabyaqabyo tan marka isbitaalkun markaan hanganagada isbitaalkun insha allahu tacaala ee, sanba arag haytan jazaakum allahu khayran waylay fursadun ku faa'iidaysadaana ka daraana insha allahu tacaala hoolo maylare horowsha walba ma laakiin maylare hanaanadii waa hoolo goyti la rajari marka insha allahu tacaala in isbitaalkii hadda halni isbitaalkii lan baahanayay baahidiis id deegaankan ku jirtay ee in badanna maylaraay wilaayada in diyaar garoowasay juhdi la geliyay maskan la geliyay hadda waa ko walaay insha allahu tacaala inuu ku faa'iidaysado dadka muslimiinta in ku faa'iidaysadaan lanka talagali marka ma daawada baasi laka dhiibay walaa baasi ay khidmee wa jartay maya ma jaanan waay hal doolar lan lagu qaado malehaga daawada markilar daawada bilaash waay angoli marka maylaraay langoro takhtarkan goro farmashida ku qaada jazaakum allahu khayran halku faa'iidaysaday Ee, baaraka allahu fiikum taasaa ka gebagabayaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu isbedelkan cusub ee laga hirgeliyey degmada rabdhuure ayaa ka mid noqonaya isbitaalada ku yaala wilaayaadka islaamiga ay hirgelisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa isa soo taraya dhulboobka ay la kulmayaan dadka ku dhaqan magaalada muqdisho iyo duleedkeeda dhulboobka ayaa aada ugu sii badanaya muqdisho iyo nawaaxigeeda iyadoona uu ka socdo dhulboobkii ugu xooganaa meelaha ay joogaan dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada waxaana la boobaya dhul guud iyo mid gaarba meelaha dhulboobka horka leh ka socda waxaa ka mid ah deegaanada jasiira iyo ceelasha biyaha oo dhaca duleedka muqdisho iyo degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ayaana laga soo warinaya in dhulboobka uu ka socdo qaar ka mid a dadka ka cabanaya dhulboobka ayaa waxa ay ku eedeeyeen inay kala kulmayaan dhulboobkan madaxweynaha maamulka la baxay koonfur galbeed ee lagu magacaabo lafta gareen maanta shirkeena jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay dhulboob ka soo siyaaday gobolka shabeelle hoose dhulboobkaasi oo ay ugu horreysay dhulkii asluubta ay lahayd ee jasiiro ku yaala dhulkii daraad dadka shacabka laga barakicinayay ay lahaayeen ee maaragtay ceelasha biyaha ee afgooye xaafad oo maaragtay gedigaas kale ku taalo zona mukayigo ku taal ah iyo dhulal badan oo ay beero ku jiraan oo ay beryahan bilaabeen lafta gareen iyo walaalkiisa oo la yidhaahdo aadan lafta gareen iyo korneelka asluubta korneel mahad waxaa beryahan badatay berooyinka soo dhaafnayba lagu sameynaya barakac dadka degan gobolka shabeellaas gaar ahaan dhacdadii ka dhacday ceelasha biyaha oo ilaa iyo dhul dhan shan boqol oo qoys lagu barakiciyey iyadoo aan loo marin qaab sharci ah siyaasiyiinta iyo waxgaradka ayaa sheegaya in dhulboobka lagu hayo shacabka laga sameynayo lacag taasi oo dadka ay ku qabaan dhibaato weyn warkaan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan dagaalo khasaaro dhaliyey ayaa mar kale gobolka amxaarada ku dhex maray ciidamada itoobiya iyo maleeshiyaadka faano sida warkaan uu ku faahfaahinayo cali aadan wararka ka imaanaya gobolka dhac waqooyi galbeed ee dalka itoobiya ayaa ku waramaya in dagaallo xooggan ay dhex mareen ciidamada itoobiya iyo ciidamada axmaarada ee faano dagaaladan ayaa ka dhacay magaalo lagu magacaabo dibak oo toddoba boqoli konton kilomitir u jirta magaalada adis ababa ee dalka itoobiya waxaana dhinacyada dagaalamay ay isku adeegsadeen hubka noocidiisa kala duwan maalintii talaadada ilaa arbacadii ayay dagaalada socdeen waxaana ka dhashay waxyeelo kala duwan oo soo gaaray dhinacyadii dagaalamay iyo dadka shacabka ah maamulka isbitaalka ee magaalada dibak ee uu dagaalka ka dhacay ayaa wakaalada wararka ee faransiiska u sheegay in ugu yaraan toban ruux ay ku dhinteen dagaaladaasi halka ay ku dhaawacmeen soddon iyo shan ruux dagaalka ka socda dalka itoobiya ayaa waxay dhexmarayaan ciidamada itoobiya iyo kooxaha faano ee axmaarada mana muuqato ifafaallo muujinaya in dagaalada ay halkan ku joogsadaan warkii alfurqaanna waa nageyntaa